إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل waxaan kuugu soo dejinnay nebiyow kitaabka qur-aanka dadka dartiis si xaq ah qofkii hanuuna waxay dan u tahay naftiisa qofkii lumaana waxay uun ka go'an tahay korkiisa adiguna nebiyow ma tihid mid xilkaa saaran yahay oo wakiilka ah inay hanuunaan xilkaagu waa gaarsiinta dhambaalka ilaahay iyo farriinta uu kuu soo dhiibay